bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan a khiyaartana dhegaysataay caawa xad isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareega waxaa ka mid noqon doono xaaladda magaalada laascaanood oo caawa degan kadib dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay magaaladaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee magaalada iyo deegaanadii lagu dagaalamay iyo maamulka somalilan oo marka la sheegay in xabad joojinta ay jabiyeen xoogaga deegaanka kadib dagaaladii maanta qaraxay faafaahinadii ugu dambeeyey ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan wareega qodobada kale aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan ku saabsan amniga caasimadda la yeeshay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee amniga maamulka gobolka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha degmooyinka gobolka kulankaasi waxyaabihii lagaga hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga waxaa ka mid noqon doona guddiga kumeelgaarka iyo doorashooyinka kuraasta ka bannaan golaha shacabka oo shaaciye xilliga ay dhacayso kursiga u baneeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare waan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona wasiirkii hore ee maaliyadda maamulka puntland xuseen shiraab gaal waa xasan shiraab gaal oo si adag kaga hadlay qorshaha doorashooyinka oo ay wadaan maamulka puntland iyo dagaalada ka soconayo magaalada laascaanood muxuu ka yidhaahday doorashooyinka diiwaangelintoodu ay ka socoto magaalooyinka puntland iyo shaqaaqooyinka ka dhashay caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadana kaleeto waxaa ka mid noqon doona oo aad caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontaan culamaa udiinka soomaaliyeed oo war ka soo saaray dagaalada maalintii toddobaad galay ee maanta ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay ka dhasheen dhimashooyinka ay ka dhasheen dhimashada iyo dhaawacyada haddaba bayaan ay soo saareen culamaa udiinka soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doono maamulka jubbaland oo sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka qumbi oo ka tirsan gobolka jubbada hoose muddana saldhig weyn u ahayd dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka amniga maamulka jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkaasi waxay nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijkan wareegga ayaad caawa ku dhegaysan doontaan anigoo cabduqaadir cismaan indhoe ayaa idiin soo saara halkan idinkala socodsiinaya farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir mar kale iyo mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
dagaalkii sokeyaha mahadana nagu gadhay kuman dirira kuman daadsaniya kuman la doxdoxay kuman yaal digjira kuman yaal dardaran kumanan dora dhalinaynin iyo kuman dal kale u tagay cayrta daba hayso intaa soo darxuma ah bandorato dhaxala dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku diilanteene dabka dhiiga soomaalay waad ku duubanteene musuq maasuqdaya soomaalay waad ku diriirteene maalkiinna daaqsada soomaalayaad ku dararteen
allah ayuu dagaaladii wixii dunuubku aafoobay dan yar iyo masaakiin tuulame dad iyo maal hoostay waxaan dinac ku weyninayn ragga geesiyaal dahaba wixii daar burburo dabaqyo dheerdumayoo shiidaayey derkadiiyo carshaan iyo wixii jayngadaba duulay madaafiic isdabajog wixiina lagu soo daayey nisaastii iyo sidii roob wixiina la darduursiiyey doc kastaba waxaan u yaacaynay dhinacna diidaynay dib u soco horuu soco wixii layska daba laaftay xarweeyaan qabyaalaadii ummaday xushaan deg beelbeel ku xooni xabad iyo rasaasi intaan qumacla xeernahay qabyaalad xidhannahay caasha lilaahi hegsinaynu maaliyo miya dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale khiyaartana dhegeysan khiyaartana dhegeysatahay raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka wareegga ayaad dhegeysanaysaan qeybaha ugu horeeyo ayaanu caawa ambaqaadi doonaa waxaan ku bilaabeynaa barnaamijkeena caawa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo dagaaladii maanta ka dhacay haddii aanu fiirino maanta mar kale maalintii toddobaad oo xiriir ah ayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxay martigelisay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka kuwaasi oo la sheegay in maanta maalintii toddobaad uu halkaasi ku dhex maray kaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashaya dhaawac dagaalkan oo aroornimadii hore ee saaka bilowday mar kale maanta ayaa la sheegay inay qaadeen ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaalada iyadoo halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan dagaalka xooggiisa maanta waxaa lagu waramayaa inuu ka dhacay deegaanada la yidhaahdo gooye morgan iyo weliba xidha qooja cadde oo ah halka ama xidhada qooja cadde oo ah meel ku taalo duleedka magaalada laascaanood dhammaan deegaanadaasi ciidamada ayaa magaalada sidoo kale ku garaacayay ee lidka ee ama hubabka culculus kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac somalilan oo marba marka ka dambeeya ee arrintan ka hadlaysay maanta ayaa iyaduna faahfaahin ka bixisay iyadoo maamulku uu sheegay in ay weerareen ciidamada deegaanka maamulkuna diyaar uu yahay xabajoojintii lagu dhawaaqay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka jub waa maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa si adag kaga hadlay ee xiisada magaalada laascaanood ka taagan iyadoo xukuumadda somalilan dowlad goboleedka puntland ku eedeysay inay wadaan qorsho ee lagu ballaarinayo dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee maanta maalintii toddobaad galay somalilan ayaa waxay sheegtay in puntland dhaqdhaqaaqi ciidan ay ka wado aagga hore tuqaraq isla markaasina ay doonayso in dagaalka halkaa ay mar kale ka bilaabaan jiha cusub iyadoo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga somalilan oo maanta warbaahinta la hadlayay uu sidoo kale hadalkiisa intaa uu ku daray inay somalilan inay puntland kaga digayaan dhaqdhaqaaqeed ciidan ay ka wado aagga magaalada tuqaraq waxuu hadalkiisa intaasi sii raaciyey in dagaaladii maanta iyagu ay iyagoo u taagan xabajoojintii lagu dhawaaqay lasoo weeraray xabajoojinta waxaa mar kale jabiyey buu yidhaa buu yidhaahday ee kooxaha deegaanka ee nagu soo duulay ee xasiloonida magaalada laascano diidan cabdulaahi xuseen maxamed wasiir ku-xigeenka amniga somalilan waa wasiir ku-xigeenka amniga ee maamulka somalilan ayaa warbaahinta la hadliman
maanta oo ay taariikhdu tahay labiyo tobankii bishii labaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan halkan eh, ku baahinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan dagaalka maanta ka socda magaalada laascaanood sida wada ogsoon tihiin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ku dhawaaqday oo- oo dheer- oo dhowr jeer ku celcelisay xabad joojin bilaa shuruud ah oo dhinaca xukuumadda ah waxaase nasiib darro ah in maanta mar kale kooxaha nabaddiidka ahi ee ka soo horjeeda xasilloonnida magaalada laascaanood ay weerar ku soo qaadeen subaxnimadii hore shantii iyo barhkii subaxnimo fadhiisimadii ciidanka jamhuuriyadda somalilan iyo xaruntii gobolka laascaanood ciidamada jamhuuriyadda somalilan way iska difaaceen weerarkaa kaga yimi dhinaca kale Een, waxaana ay ku sugan yihiin xarumahoodii bay ka dagaalamayaan dagaalkuna wuu socdaa ciidanka qaranku weerarkaasi way iska difaaceen waana iska caabiyeen dagaalkina ilaa hadda wuu socdaa ciidanka qaranku waxay u taagan yihiin oo ay ixtiraamayaan xabad joojintii ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda jamhuuriyadda somalilan een, xagga xukuumaddana waa ka dhaqangal xukuumad ahaan waxaanu caddaynaynaa in shacabka reer laascaanood uu ka mid yahay muwaadiniinta reer somalilan xaq iyo xuquuqba xukuumadduna shacabkeeda dagaal kulama jirto ee xukuumaddu waxa ay la dagaalamaysaa kooxo argagixiso ah oo shacabka reer somalilan ka dhigtay gabbood oo diidan xabad joojinta diidan waxaanu ognahay dad fara badan oo muwaadiniin ah oo reer somalilan inay jecel yihiin nabadda oo ay ka shaqaynayaan waxaase muuqata in aan waxba gacanta ugu jirin oo kooxaha nabaddiidka ahi aanay oggolayn xabad joojinta shacabkiina ay ka dhigteen gabbood Een, aagga tukarag waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka wadaan maamulka puntland ee soomaaliya waxaana ay rabaan halkaa inay ka huriyaan colaad hor leh iyo dagaal ciidanka jamhuuriyadda somalilan toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ku socday weeraro joogto ah ciidankuna wuu iska difaacayey isaga oo jooga fadhiisimadiisa ugu dambayn xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ogeysiinaysaa bulshaweynta reer somalilan beesha caalamka iyo dadka nabadda jecel in xabad joojintii bilaa shuruudda ahayd ee dhinaceeda ay kaga dhawaaqday ay tahay dhaqangal oo ay dhinac oo ay xukuumaddu fulinayso dhinaceeda intaas ayaan ku soo koobayaa warbixintii koobnayd ee ku saabsanayd dagaalka maanta ka socda een, magaalada laascaanood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ee somalilan waxa uu ka hadlayay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidaad maqasheen waxa uu sheegay in magaalada aanay iyagu ku duulin oo xabadjoojintoodii ay ku dhawaaqeen sideedii dhaqangal u tahay balse iyagu lagu soo duulay haddaba caawa xaaladdu waa sidee ee dagaaladii maanta se- sidee ayay ku bilowdeen wararkii ugu dambeeyey waxaa ka wareystay cabdiraxmaan yuusuf axmed oo laascaanood ku sugan
walaal haa xaaladaas magaaladaas waxa weeyaan muddadaas hadda todoba todoba maalmooda ee, dagaalkaasaa socday Een, maanta u dambeysay gelinka hore waa la- waa xabad way aad ba u bilaabatay Ee, gelinka dambe waa qabowday laakiin xabaddu ee, een, weerar bayna soo qaadayeen oo maaragtay aysan waxba la harin maamulkaas ee s n m ee musabiixi oo ciidamadoodii buuraha hoostooda ku jiraan Een, bishaan dhan ciidamadii aruurinayeen iyo awoodoodii waxay isugu geeyeen inay magaaladaas soo galaan marba weerar bay soo qaadiyeen aysan waxba la harin haddana waa qof xaqdaro ku soconayo oo soomaali diid ah oo calanka soomaaliyeed iyo soomaali midnimadeeda ogolayn oo cuqdadaysan oo magaranaysaa qabiil nacaayb ku jiro oo soomaali nacaayb ku jiro oo maaragtay dad islaam guryahoodii maaragtay madaafiic ku garaacaya marka dhan kasta dee ilaahay hiil siin maayo een, xaquna u hiilin maayo mar kasta way jabaan Ee, maanta bayse way jabeen oo maalin kasta iyo dhaawac bay ka cararaan ee, oo maaragtay meesha uga cararaan marka dee halkaasi marasa walaal maantana saas wax u dhaceen Waa- waa Kii hore gartay.
wax dhaceen kii dambena wax weeyaan way kala qabowday waayahay bal haddii aad faahfaahin naga siiso ee, khasaaraha ka dhashay gudaha magaalada madaafiicdii lagu soo garaacay
Eh, haa walaal way jiraan Eh, madaafiic aan kala joogsi lahayn bay soo tuurayaan oo maaragtay een, ay buuraha dambe ay ciidamadu joogaan ay kasoo tuurayaan oo magaalada lasoo beegsanayaan Een, waxay ku dhufanayaan meel allaale meesha u noqoto wadada ha noqoto guri ha noqoto cusbitaal ha noqoto ee, wax- goob waxbarasho iyo iskool ha noqoto Een, meel allaale iyo meesha maarata magaaladaas ay kusoo xegaan unbay ku dhufanayaan Een, wax kala joogsilana ma aho intaa way soo tuurayaan marka dee wixii ilaahay u qoro unbaa dee uu ku dhacaa Een, waxa weeyaan dee waxba lamay harin waxba lamay harin waa gartay Een, waana wax xisaab meel u taallo oo maaragtay ee, lagu xisaabtamayo Een, madaafiicday soo tuurayaan kuwa lamida baa buuhood la yaala oo tabeneeye ah oo maaragtay kuway soo tuurayaan oo kale ah laakiin waxa weeyaan dee dad shacab oo aan waxba galabsan lagu tuuri kar maayo Een, iyagana waa loo adeegsan doonaa insha allah maalmaha soo socda maxaa laga ogyahay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada dagaaladii maanta aroornimadii hore ee saaka bilowday iyo duqeymaha gudaha magaalada lagu soo garaacay dad rayad haddii waxay gaareen iyo dhinacyadii dagaalamay khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa
Een, walaalow kolley ee, ee, dee waa jiraan oo maaragtay madaafiicday soo tuurayaan dad ku dhaawacmay waa jiraan Een, laakiin wax dhimashaa ma maqal oo maaragta madaafiicda ku dhaawac ku dhintay Een, waxaa jira saas oo kale dhaawacyo oo maanta gelinka hore ahaa laakiin wax dhimasho ayana ma jiraan xaggan oo dadka deegaanka sooliysanaag Een, laakiin dhaawacyo way jiraan iyo waxaa kaloo jira ee, dhaawacyo hubyahay soo tuurayeen uu geystay magaalada dhexdeeda Een, laakiin wax dhimashaa maaragtay oo hadda aan ognahay ma jirto Een, marka dhinacoodana dee saas oo kale dhaawacyo waa waa jiraan oo maanta dagaalka iyo dhimashada laakiin maaragtay hadda tira guud aan kuu sheegi karnaa ma jirto marka waxa weeyaan halkaas khasaaruhu wax ma cadda waxa weeyaan dhan kasta wax waa jiraan laakiin ma cadda laakiin si- dadka deegaanka oo soo sanaag wax dhimashaayo hadda maaragtay oo jira maanta ma jiraan waayahay ee, somalilan waxay ku baaqday xabad joojin ee, haddana dagaaladu weli waa ay socdaan sidee buu dagaalkii saaka ku bilowday ma ciidamada deegaanka baa ee, ku duulay ee, saldhigyo ay lahaayeen ciidamada somalilan mise ciidamadii somalilan baa weerar soo qaaday sidee bay wax u dhaceen deegaankii baa ku sugan tahay
Eh, walaalo horta eh, muddadan hadda dhowr mar bay ku dhawaaqeen xabad joojin oo ka dhan ay ku dhawaaqeen Een, xabad joojintaas ay ku dhawaaqeen oo haddana maaragtay bulshada iyo maaragtay soomaali iyo maaragtay adduunka ay u sheegayeen in xabad joojin sameeyeen Een, wax runa maaha waa been iyo maaragtay munaafaqnimo Eh, islama subaxa iyo habeenkay ku dhawaaqaan xabad joojinta isla markaasina soo bilaabaan oo maaragtay dib u laba kacleeyaan Een, marka waxa weeyaan waa iska maaragtay dambabas iyo magaranaysaa ay- ay- way sii maaragtay way tamar dareeyeen oo maaragtay tamartoodiiba aad u yaraatay oo magaranaysaa dhan kasta waxay isku dayayaan inay maaragtay faraha la galaan oo magaalada madaafiic kusoo tuuraan oo marba wax soo isku dayaan inay magaalada soo weeraraan oo baraha bulshada ay xabad joojin ku baaqaan oo xabad haddana ku baaqaan colaad iyo dagaal haddana ku baaqaan oo khalkhal magaranaysaa baa soo wajahay oo maaragtay tamar yari keenayso Een, marka waxa weeyaan dee waa wax lagu yaqaanay qof khalkhalay uun marka way khalkhaleen way khalkhaleen Ee, cid maaragtay Mhm.
xabad joojin ka dhagaysanaysaana ma jirto waayahay dadka deegaankuna waxa weeyaan keliya xabadda waxay joojin karaan oo maaragtay ee, markay dee guryahoodii ku laabtaan oo burco iyo wixii ka shisheeya ay tagaan oo dadkaa sooliyasnaagi ayn deegaanka ku baxaan oo ciidamadii culays ka dulqaadaan nin soomaali diiday oo soomaalinimadii diiday eh, oo maaragtay eh, diiday dowladdii soomaaliyeed iyo meesha soomaaliya dhan wada joogtay waxa weeyaan dee inuu dadka lacagaha ku jiito maaragtay een, uu maaragtay deegaankooda ku khasbo maaragtay ku cagajuleeyo Waa cidma gartay.
qaadanayso wax laga yeelayana ma aha Een, keliya waxay waxaa imaan doona un dee in maaragtay ninkii laga awood weynaado un bahashu tagto Waa gartay.
Een, marka waxaan leeyahay intaysa khasaaru intaa ka badan oo maaragtay dhibaato kale sii dhicin oo maaragtay een, wax lasaga hadhayana maaha Een, dal iyo dibad iyo meel kasta adduunka wax waa laisdabagelayaa takataakaa laisdabageli doonaa waxaan rabaa su-aasha adiga way musabixi iyo way way musabixi iyo eh, nin- Mhm.
ismaaciil cumar geele ninka la yidhaahdo Mhm.
Een, raggaas waxay wadaan eh, jaraa'im iyo magaranaysaa eh, wax maaragtay adduunku la fajacay oo la argagaxay oo xafiis kasta adduunka galay oo maaragtay eh, cawaaqixmo ku dhalin doonta iyaga marka waxaan leeyahay ka waantooba oo waxaas faraha kala baxa oo intii dhacday maaragtay baa xal u baahan haddee ka Mhm.
laabta haddii ay sii fogaato waxa weeyaan cagihi inay tegi doontaa waa gartay marka waxaan leeyahay anigu een, wakaas arrinta hawshaas way way dagaalka saaki siduu ku bilowdaa rabnaa in eh, aad noo sheegto
Een, dagaalkaas saaka wuxuu ku biloomay weerar eh, bay soo qaadeen xeryo shalay maaragtay eh, weerarkan shalay soo qaadeen ba aada loogu jabiyey oo dhaawac badan oo soddobaatanaya iyo maaragtay dhimasho iyo wax kasta waa lahaayeen weliba inkastoo meyd fara badan meesha kaga carareen oo soddomeeya ay kaga carareen meeshii Een, xeryihii shalay laga qabsaday iyo goobihii shalay laga qabsaday oo xalay fadhiisimo loo sameeyey oo maaragtay dhufaysyada cusub laga diyaarsaday bay maanta soo weerareen gelinka hore ay isdheheen ma garanaysa ay meelo muhiim ay ahaayeen oo magaalada maaragtay ay wax ka gaadhsiin karaan marka meelihii markii lagala wareegay magaalada ku dhawaayo oo dee ay xeryaha ay soo weerarayeen aan laga fadhiisimo loo samaystay oo difaacya loo xiday ay soo weerareen maantana aad bay ugu jabeen oo ay ku khasaareen waa gartay marka maalinba maalin ka dambaysa kilomitara maaragtay laba iyo saddex iyo afar baa hore loogu socdaayo dib Waay.
loo sikiyaayo magaalada laga sikiyaa marka saas waxay u dhaceen maantana weerar ay soo qaadeen oo fadhi- fadhiisimo shalay laga qabsaday bay dabceyna soo weeraraan wayna ku jabeen Wa- way dagaalkii maanta marka meeqa saac ayuu socday
Eh, dhowr saacadood buu socday ilaa gelinka hore ahayd marka wixii loo soo gaadhay duhurkii wax weeyaan waa iska qabooday gelinka dambe marka waa saasay Marka- ahayd marka Dagaal caqma- weerarka soo qaaday oo marka jabeen oo laabteen Ma- mar- marka caawa bad istaagtay marka caawa ma ciidamadiibaa ishor fadhiya oo sidaas buu dagaalku ku joogsaday eh, mise dhinacyo soo kala dhexgalayaa jiro eh, sidaas buu, eh, uu dagaalka joojiyey
Eh, may may wax dhinacyo oo soo dhex galay ma jiraan Eh, awalba iyagaa weerar ahaayo ma garanaysaay ilaa iyo maalinka kow oo isimada iyo garaadadu ay shirka u fadhiyeen magaalada soo weeraray Ee, saacad kasta iyagaa weerarka soo qaada Een, waxa weeyaan ee, iyagaana ma garanaysa ay ay, ee, cabaadaya marka waxa weeyaan un dee iyaga unba weerarka soo waday wayna ku jabeen aad bayna ugu jabeen marka wax Waay.
kaloo soo dhex galay ma jiraan markay jabaan oo maaragtay oo oo maaragtay aad u dhintaan oo u dhaawacmaan bay hakiyaan haddana dib bay usoo bilaabaan marka gurmad kale iyo maaragtay wax soo helaan way maanta eh, maalintii toddobaad bay ahayd eh, ilaa iyo haatan inta loog yahay khasaaraha markii loo eego eh, si- markii dagaalkan uu bilowday muddada toddobaadka hadda galay si guud intee baa lagu qiyaasayaa
wallahi horta niyo wax hadda maaragtay daata ka sameeyo xisaabiyi hadda ma hayno laakiin eh, de dadka anugu xagga aan ugu muraxayo oo maaragtay dhankaas laakiin dhanka deegaanka soo leysana jaacayn dhaawacyo waa jiraan eh, dhimasho aan badnayn oo ah, tiro koobanna waa jirtaa Een, hubiyaal ay soo tuurayeen oo aad shacab maaragtay oo eh, eh, innocent aan waxba geysan oo ay genocide ku sameeyeen oo maaragtay madaafiic magaalada kaga soo tuureen oo ku dhintay waa jiraan oo maaragtay faamilo oo maaragtay maca ilmihii maca hooyadooda oo kala ay ku dhinteen Een, laakiin dhimashada askarta iyo ciidamadu waa yarayd Een, dhaawacuna waa jiraa dhaawac badan baa jira oo xoogaa maaragtay la- laga soo qaaday oo xitaa maaragtay meelo kale loo qaaday marka dhaawacna waa jiraa dhimashaan badneedna waa jirtaa hoobiyaal badan oo ay magaalada kusoo tuureen oo maaragtay eh, dad waxba eh, ma garanaysaan geysa ilmo yaryar iyo maatooyin ku dhinteenna waa jiraan oo dhimasho halkaas ka dhacday magaalada dhexdeeda marka intaasi waa jirtaa way Een, marka waa saas way khasaaro laakiin wax haddaan kuu sheego number aan kuu sheegi karaa ma hayo waa garta marka si guud caawa ee, dhinacyada dagaalamaya masaaf ahaan ilaa intee bay magaalada u jiraan
kolay dee waa waa la sikiyey oo maaragtay eh, ilaa sideed kilomitr magaalada waa laga fogeeyey ilaa toban kilomitr Eh, waana mar kastay soo duulaan oo dagaal dhacana laba kilomitr saddex kilomitr baa dib loo sikiyaa oo maaragtay farisima ay ku jireen in difaaciyada laga qabsadaa marka hal dagaal ay ku guuleysteen intay soo qaadeen ma jiro toddobadaa dayskaa dagaalkaas soconayay hal maalin oo ay ku guuleysteen ma jirin Mm.
maalin kasta waa la jibinayey difaacyadana waa laga qabsanayay si guud marka caawa xaaladdu waa sidee
xaaladdu waxa weeyaan xaalad dadkan deegaanka ku talagaleen oo maaragtay eh, ay ku qanacsan yihiin oo ku faraxsan yihiin weeyaan oo maaragtay aan wax dhibaataha ku hayn Een, wax maaragtay ay u diyaar garoobeen weeye oo maaragtay eh, ma aysan ka walwalayn Eh, ciidamadoodii iyo maaragtay difaacoodii iyo wax kastana way soo geliyeen meesha way keensadeen Eh, ciidamo ku filan iyo maaragtay difaac ku filan way haystaan Een, wax cabsiyana ma qabaan wax dhibaataana ma qabaan waxa weeyaan waxay keliya waxay doonayaan inay ciidamadaas dhameeyaan ama deegaankooda ku celiyaan wax labadaas ka sokeeya ay ku istaagayaan ma jiraan inay ciidamadaas ay ka- eh, ay haddii ay maaragtay xaqdarada ku soconaya oo ilaahay garabkooda ka baxay ay maaragtay ka hor tagaan oo dhulka la simaan hadday yeeli waayaan oo dhiiggooda badbaadsadaan oo meesha ka tagaan oo deegaankooda ku laabtaanna aysan wax dulmi iyo dambe u geysan waayo xaqdare ku noqonaysaa qof deegaankiisa jooga inaad weerartid marka keliya maaragtay waxay ku istaagaysaa hawshaasi oo dadkana ku qancayaan oo istaajin doonta in ciidamadaas deegaankooda lagu celiyo mase inay maaragtay hawshaasi sii socoto inta maaragtay raggaas eh, laga dhex bixi doono
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacaya ee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuuradhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo Haa.
iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale qeybaha dhexe ee barnaamijka wareegga ayaa dhegeysanaysaan markaan haddaanu fiirino maalmihii ugu dambeeyey maamulka puntland waxaa ka jira khilaaf siyaasi ah oo u dhexeeya hogaanka maamulka iyo weliba dhinacyada mucaaradka kuwaasi oo kasoo horjeeday diiwaangelinta doorashooyinka hanaanka dimuqraadiga la doonayo in laga hirgeliyo maamulka puntland taasi oo sababtay in shaqaaqo ay ka dhacdo magaalooyin ka mid a puntland oo ay ugu dambeysay magaalada garowe oo ciidamo hubeysan ay ka hor yimaadeen diiwaangelinta socoto hormuudkana uu yahay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dan iyo gudiyada doorashooyinka maamulkaasi diiwaangelintan ayaa laga diiday magaalooyin ay ka mid yihiin gaalkacyo iyo garowe oo xarumo u ah gobolada bari iyo nugaal ee maamul goboleedka puntland sidoo kale siyaasiyiinta deegaanka ayaa si adag kaga hadlaya arrinkan iyagoo diidan doorashooyinkan inkastoo xukuumadda siciid cabdulaahi den ay ku adkaysanayso doorasho hannaan dimuqraadiya ku dhisan in laga bilaabayo maamulka puntland magaalooyin ay boosaaso ay ka mid tahay ayaa la soo gabagabeeyey ee diiwaangelinta ee codbixiyaasha balse diiwaangelinta magaalooyinka kale ee gaalkacyo iyo go- garowe ee xarumo u ah gobolada mu- mudu- waa mudug iyo weliba ee bu- iyo nugaal ee maamul goboleedka puntland ayaa hadda waxaa la sheegayaa in ay ee, isdiidooyin siyaasadeed ay ka taagan tahay wasiirkii hore ee maaliyadda maamulka puntland xasan shir abgaal oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa si adag kaga hadlay doorashooyinka la doonaya in hanaanka dimuqraadiga ay ku dhacaan iyo isdiiwaangelinta socoto waxa uu sheegay waxa socda inaanay ahayn wax markaasi caqligal ah sida ay xukuumadda deni ay wax u doonayso isagoo dhinaca kale ka hadli doono dagaaladii ugu dambeeyey ee magaalada laascanood ka dhacay ugu horeyn waxuu ka hadlayaa xaaladda siyaasiga ee puntland ka taagan iyo ismarwaaga siyaasadeed ee mucaaradka iyo hogaanka puntland u dhexeeya ee salka ku haya doorashooyinka
doorashada hadda socotaa ma aha mid saxa ma aha mid lagu gelayo doorasho ma aha mid ummaddu ay u dhan tahay marka wakhtiga ha iska dhuminina qofkii t- gala iyo qofka aan gelin isugu mid weeye maadaama aysan lahayn sifo sharciya xukuumadda madaxweyne deni hogaaminayo waa ay ku fashilantay waajibkii ka saarnaa difaaca muwaadiniinta reer sool iyagana innagana yaanay ina fashilin dowladdu ee aynu waajibkeenna gudanno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صاحب وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay labiyo tobanka bisha februari laba kun labaatan iyo saddex waxaan rabaa halkan inaan shir jaraa'id oo kooban oo ku salaysan laba qodob oo dalka hadda xaaladiisa ay marayo inaan ka hadlo labadaa qodob oo ah qodobka doorashooyinka hubaysan iyo qodobka gobolka sool Een, waxaan rabaa marka koowaad inaan ka hadlo qodobka doorashada qodobka doorashooyinka dowladaha hoose waxaan aaminsannahay nidaamka siyaasadda ee dastuurka dowladda puntland waa mid qoran oo ah doorashooyin toos ah xor ah iyo xalaal ah waafaqsan dastuurka iyo xeerarkiisa ayna heshiis ku yihiin dhammaan dhinacyada ay khusayso laguna kalsoonaan karo oo dadweynuhu soo doortaan ciddii ku hoggaamin lahayd heerarka kala duwan ee dowladda puntland waxaa cad oo aan shaki ku jirin in aan doorashadaasi muuqan xukuumadduna wadin ee la wado doorasho intaas oo dhan lid ku ah taasoo waafaqsanayn taasoo aan waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarkiisa waxaa lala wareegay awooddii maamul iyo dhexdhexaadnimo ee guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashada lagana dhigay dad ka hoos shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha iyo ururkiisa ka ah waxaa la diiday dhammaan qodobadii urur siyaasadeedadu soo jeediyeen ee ku saabsanaa ku kalsoonaan- ku kalsoonaanta iyo xalaalnimada doorashada waxaa la diiday oo dhagaha laga furaystay in laga jawaabo nidaamka doorashada ee baarlamaanka iyo madaxtooyada maadaama muddoxileedkeedii gabaabsi yahay taasoo looga jeedo dedejin doorasho ku sheegtan hubaysan in muddo lagu kororsado si musuq ah oo aan dastuurka iyo shuruucda waafaqsanayn puntland doorashooyin aan qof aan qof lahayn oo inuu muddaxileed ku ku dheeraysto uu u wadin puntland doorashooyin aan qof lahayn oo uu u wadin in muddaxileed ku- uu ku korsada ee loo fuliyo sida dastuurku qabo ayaa looga baahan yahay dadkana aan gelin muran iyo qalaas siyaasadeed geediga xukuumaddu waddo waxba kama beddeli karo muddaxileedka dastuuriga ah ee golayaasha dowladda puntland ma diidanin doorasho iyo nidaam tartan oo xalaal ah waana waafaqsannahay balse waxaa waxaan diidannahay doorasho ku sheeg puntland nabadeeda iyo xasiloonideeda lagu burburinayo sifo aan sharci ahaynna xukunka lagu sii joogayo sifo aan sharci ahayn in xukunka lagu sii joogana looga golleeyahay waxaa la yaab leh in aan la arag taariikhda doorashada hadda ka socota puntland waxaan bocodsan lahay in adduun weynaha iyo dadka yaqaana ama bartay cilmiga dimuqraadiyaddu sifada saddexdan saddexdan sifo doorashada leh meel ay ka dhacday adduunka iyo maxsuulkii soo baxay oo dadka lagu maamulay wuxuu noqday in naloo sheego waasi waa doorasho hubaysan oo suuyo iyo shilkayaal afardhuumooda lagu wado oo magaalada la soo gelinayo magaaladii markaa looga dan leeyahay la soo gelinayo hub aad u tiro badan magaalada baran oo kale waxaa waday afar iyo labaatan tignika ah magaalada dhahar waad garanaysaan hubka ciidankii waday waxay ahaayeen waxay ahaayeen siddeed iyo toban gaari garowe waxaa soo galay toddobaatan iyo shan tignika ah iyo toddoba boqol iyo siddeetan ciidan ah waxaa qodobka koowaad weeye qodobka labaad oo ay doorashadan leedahay waxa weeye xadoodi hamaynbarkii baa la baxayaa ciidamadii iyo niman aan ahayn een, qoladii doorashada baaxada iyo alaabtii la tegaya Een, example degmada dangaroyo kale habeenkii dhaweedu alaabta laxadoo la geeyey gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha ku-xigeenkiisu waxay joogeen halakan ma ogeyn gudoomiyaha gobolka tibeg ma uusan ogeyn gudoomiyaha degmada tibeg ma ogeyn jananno ayaa qaaday oo halkaa geeyey waxaa cajiib ah in meesha markii la geeyey ay dadkii mudaharaadeen oo aad ka warhaysaan degmoodaas duulooyinkeedii oo dhan ay diideen haddana niman jananna ah intay tageen oo geeyeen ay dadkii leeyihiin kaararhkii iyo lacag baa laydin siinayaa doorashada noocaa ku shaqaynaysa waxaan rabnaa bal in adduunka naloo weydiiyo meelihii ay ka dhaceen waxaan u sheegaynaa ummadda reer puntland marna inaysan isku mashquulin oo wakhti isaga dhumin ama indhaha ha laga qaado ama faraha ha laga qaado doorashada hadda socotaa ma aha mid saxa ma aha mid lagu gelayo doorasho ma aha mid ummaddu ay u dhan tahay marka wakhtiga ha iska dhuminina qofkii t- gala iyo qofka aan gelin isugu mid weeye maadaama aysan lahayn sifo sharciya doorashada toddobaatan tiknikada iyo janannadu wadaan wakhti badan ha iskaga dhuminina qodobkaas saasaan u daynayaa qodobka laascaanood waxaa ogtihiin dhibaatada iyo dagaalka socda magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood gobolka sool waxa uu ka mid yahay gobolladii shanta ahaa ee puntland asaaskeedu ka bilowday waxaana gacanta ka saaray cadowga soo duulay waxa uu ka mid yahay gobolladeenna dastuuriga ah waxaa waajib ku ah dowladda ilaalinta nafta maalka iyo sharafta muwaadinka puntland waxaa nasiib darra ah in xukuumaddu inay waajibkaas gudato iska daaya ay ka soo baxeen qoraallo dastuurka puntland dastuurka puntland ku ah dembi laguna raaligelinayo cadowga ku soo duulay shacabkeenna aynu dhalashada dhiigga iyo dhulkaba wadaagno waxaa xukuumaddu diidday inay doorkeeda qaadato waajibka ku ahaa waxa ay diidday oo ku wadaa mashquulin shacabka reer puntland inay doorkooda iyo xaqa ay ku leeyihiin walaalahood ay gutaan waa damiir iyo dadnimo xumo qof reer sool iyo reer puntland ta kale laba u kala yaqaan waxaan waafaqsannahay in dadka reer s s c ay xaq u leeyihiin aayahooda inay ka tashadaan xaq ula'aanshaha taladoodu marmarsiiyo loogama dhigi karo gudashada xaqa dowladnimada iyo dhalashada ee aa- ee ah difaacooda iyo hiilintooda waxaa waa waa waxa aan marnaba la aqbali karin loona dulqaadan karin in lagu soo duulo in lagu khasbo waxa aanay iyagu dooran rabin qaybna ka ahayn taladeeda haddaba waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer puntland xukuumadda madaxweyne deni hogaaminayo waa ay ku fashilantay waajibkii ka saarnaa difaaca muwaadiniinta reer sool iyagana innagana yaanay ina fashilin dowladdu ee aynu waajibkeenna gudanno oo dadkeenna la xansuuqayo u hiilinno cadowga ku soo duulayna ka difaacno waxaan leeyahay maamulka duulaanka ah ee somalilan maleeshiyaadkiinna kala baxa gobolka oo fuliya soo jeedinta marxadhaqameedka reer sool wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu warshadiis buunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha iga saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jadolyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aan waa baraaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama wixfaaninta silan waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokaakoollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdeg ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jasiira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse noloshuma lahayn macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaa
waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan markan haddii aanu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu guddoomiyey shir u dhexeeyey maamulka gobolka banaadir iyo weliba maamulada degmooyinka gobolka islamarkaasina lagaga hadlayay xoojinta amniga caasimadda iyo wada shaqeynta maamulka degmooyinka gobolka iyo hay-adaha amniga ee maamulka iyo hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa inta uu shirkan u socday waxa uu guddoomiyaasha degmooyinka gobolka iyo weliba hay-adaha kale ee amniga kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqeyntooda ku aadan amniga caasimadda iyo sidii markaasi loo xoojin lahaa amniga dalka maadaama haatan waddanku uu ku jiro dagaalka dhanaha al-shabaab dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino maamulka jubbaland deegaanadooda waxaa ka soconaya howlgalka dhanaha dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland ay dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka qundi la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose muddana fariisimo u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi waxaa gaaray wafdi wasiiraha oo ka tirsan maamulka jubbaland iyagoo ka hadlay dagaalka ka dhana al-shabaab ee ka soocanayo gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada hoose jubbaland waxay ka mid tahay maamulada deegaanadoodu ay sida weyn ay uga xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maamulkan ayaa u diyaar garoobaya maalmihii ugu dambeeyey gulafkan colaadeed ee ka dhanaha al-shabaab iyadoo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland uu ka hadlay maanta fariisimaha ciidamada maamulka jubbaland ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka amniga jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkan cusub ee ka bilowday gobolada jubbooyinka uu noqonayo mid lagu xoreynayo deegaano badan oo ay haatan gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab kana maqan gacanta dowlada goboleedka jubbaland wasiirka oo sidoo kale sii hadlayay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo iskaashanayo ay ka fuliyeen meelo badan oo ka mid ah gobolada jubbooyinka iyo deegaanadii kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab
doorashada hadda socotaa ma aha mid
waa mahadsantihiin telefishinka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland guud ahaan runtii dee nimankii khawaariijta ahaa shalayta wixii ayagu ay damceen ilaahay subxaana wa tacaala uma yeelin awooddana ilaahay baa iska leh laakiin ku talagalkoodii waxay ahayd inay shacbiga soomaaliyeed xasuuqaan ku talagalkoodina uma suuragelin ciidamada geesiyaasha ah oo xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland baa ka hortegay waana la fashiliyey barnaamijkooda waxa ay wadeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaguu dib ugu celiyey kulankeenna saakana wuxuu aan iska waraysanaynay arrimahii iyo howlgalladii iyo sidii loo sii dardargelin lahaa iyo in loo mahad celiyo ciidanka iyo saraakiisha maxaanku dhaha howlahaas fuliyey qodob waa qodobkaas qodobka labaad waxa weeye asagana muhiimka ah in xalaytana lagu celiyey oo qumbi xala habeennimo la midhay hubkii laga furtay ayagina hal dhumay iyo hal dhaan raacay laga dhigay ayaduna waa guush labaad oo la taaban karo Ee, muxuu ahaayey insha allahu marka waxaan isleeyahay ee, mar dhow sida uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dadaalka ay wadaan ciidamada qalabka sido ama ha noqdeen heer federaal ama ha noqdeeno heer dowlad goboleed iyo talooyinka iyo muxuu ahaayey awaamiirta had iyo jeer iyo garab istaagga uu la taagan yahay ee, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo taakulaynta ciidamada waxaan isleenahay ee, barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen bay soomaalidu tidhaahdaaye waxa weeye soomaaliyey haddee dhinacay ka baxdaa waxa weeyo dhinaca kale waa inuu u gurmado ee, isla mar ahaantaana waa in xogta la wadaago isla mar ahaantaana waa in aan lagu mashquulin wax aan macno noo taraynin inaan lagu mashquulin ee lagu mashquulo qawaariijtaasi dalka looga saari lahaa liskagana xorayn lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay khayrna waa ku rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa insha allaahu wiigaanna in waxyaalo kale oo ka wanaagsan aad sii maqli doontaan khayr baa idin rajaynaya
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo